أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal saaka waa subax talaadaha taariikhda hijriyadana waxaay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus saaka ay kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalla culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan howlgalo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan koonfurta dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe ayaa magaalada jilib ka wada ololaha la dagaalanka cayayaanka wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo gebagabaysay xamladii u gurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo si gaara looga fuliyey deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo dab xoogan oo ka kaca dalka faransiiska ayaa geystay khasaaro dhimasho ah madaxweynaha dalka yuganda ayaa la sheegay inuu diiday in xasan gurgurta uu booqasho ku tago magaalada kambaale ee caasimadda dalkaasi wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo muddo ku dhow toban sanno ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa sii kordhiyey boobka dhulalka ay leeyihiin reer muqdisho iyadoo maleeshiyaadkaasi ersaas ay ku fureen dad banaanbax ka dhigayay qaybo ka mid a magaalada muqdisho
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus saaka ee kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada oo shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan wararka ka imaanaya deegaanka teedaan ayaa sheegaya in dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada uu shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan dagaalkaas ayaa lagu dilay laba askari halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa lagu soo waramayaa in sidoo kale mujaahidiintu ay soo khaniimaysteen qori iyo booshkiisa xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weeraro culus ay ka fuliyeen xerada askarta kufaarta itoobiya ay ku leeyihiin degmada garbahaarey ee gobolka gedo khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerarkaasi dhanka shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada janaale maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa magaalada jilib ka wada ololaha la dagaalanka cayayaanka sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cuhmaan axmed dhuwow maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa magaalada jilib maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ka waday olole ballaaran oo lagu buufinayo cayayaanka ku faafa guryaha iyo deegaanka kaas oo looga gol leeyahay ilaalinta caafimaadka bulshada iyo yareynta cudurrada uu gudbinayo cayayaanka noocyadiisa kala duwan howlwadeennada wada ololahani buufintaah ayaa gaaray xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada jilib iyaga oo adeegsanaya qalabka iyo daawooyinka loogu talagalay ciribtirka cayayaanka si loo xaqiijiyo badbaadada iyo caafimaadka dadka ku nool magaalada jilib iyo daafaheeda mid ka mid ah howlwadeennada ku howlan fulinta ololahan ayaa ka warbixiyey qaabka ay shaqada u socoto isaga oo sheegay in ay gaareen xaafado dhowr ah halka xaafado kalena ay weli waharsan yihiin islamarkaana ha lagu wado howlahaasi buufinta beryahan waxaan soo wadnay buufiskii xaafadaha waxaan kasoo bilaabnay xaafada faanoolo howlwadaag bandarjadiid hadda oo marayna hodan insha allahu tacaala xaafadaha dhiman waa dhamaystiri doonaa dadkana aad ay usoo dhoweynayeen in laga sumeeyo kaneecada iyo cayayaanka dadka su fiicna loola dhaqmay marka insha allahu tacaala xaafadaha dhimanna waa kusii soconaa hadda waxaa noo soo dhammaatay saddex xaafad howlwadaag bandarjadiid hodan dadka waxaan u sheegaynaa in ay dadka wax buufanaya u dhiganuglaadaan oo ay soo dhoweeyaan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada jilib oo ka hadlay ololahan ayaa soo dhoweeyey dadaalka maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe iyaga oo sheegay in si wanaagsan loo buufiyey guryahooda islamarkaana ay muhiim tahay in hooshan lasii dardargeliyo maasha allah alxamdulilaah waxaa saaka noo yimid raggii guryaha buufinahayay si wanaagsan ayay noogu buufiyeen walaayada waa u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo waxaana jecelnaha mar walba inaysaa noogu soo celceliyaan rag hagar baxsan oo wanaagsan baa noo yimid si quma noogu buufiyey oo wanaagsan khayra allah sii jasaakumullaahu khayr wax qarashoona la ka qaada ma lahan si nidaamsan baa noola kuugu buufiyey maasha allah waa u ducaynaynaa walaayada waa soo dhowaynaynaa maktabka caafimaadka ee gobolka jubbada dhexa noo imaada oo kaneecada buufinayo maasha allah waa ku diilsanay kaneecada waana laga dilay xaafadda hodanaa deganahay maasha allah kaneecada dhib xoog lee haysay dadka waa baabi'isay walaayadda kor ilaahay ka dhigo gaalada ilaahay ha jebiyo islaam kor ilaahay ka dhigo guul kaneecada wax lacag la qaaday male islaamka loogu gargaarayaa maasha allah ilaahay subxaana watacaala waxaan leenahay sad cayayaanka nooga qaadina noogala dagaalamaysaan masaalixdan adduuniya aakhiraba allah idinkooga hagaajiya idinkana jazaakum allahu khayr annagana aad baan ugu diirsanay aad baan ugu faraxnay runtii cayayaanka dee kaneecadan u dhib badan tahay khayr allah siiyaan leenna maamulka jazaakum allahu khayran xaafadda hadda gurigeyga la buufinayaa marka waa liiga buufiyey alxamdulilah qolalkii waa lasoo buufiyey jikadii waa lasoo buufiyey banaanka liiga buufiyey maal iyo maskaxba intii ku bixisay ilaah khayr ha siiyaan lee jazaakum allahu khayran bismillaahi raxmaan raxiim xaafadda hoodanaa joognaa guryaha waa nalaga buufiyey kaneecada dhan waa nalaga buufiyey maasha allah ilaahay khayr ha siiyo walaayada kaneeca dhib ay nagu haysa dhib ay nagu haysa ilaahay baa naga maarata naga soo gaaray walaayadaa naga soo gaarta insha allah bismillaah alxamdulilaah waxaa noo yimid maktabka caafimaadka walaayada degmada jilib waxaana laka buufiyey kaneecada baranbarada boodada dhilqaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa mahad ha ka gaadho waxa weeyaan dilaa weeye kaneecada waa dilaa in lala dagaalamana waa xaq sidaa darteed aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsanaa mashruucan ololaha buufinta cayayaanka ee uu ka wado maktabka caafimaadka qeybaha kala duwan ee xaafadaha degmada jilib ayaa ah dadaal lagu xoojinayo caafimaadka bulshada iyada oo la rajaynayo in uu gacan ka geysto yareynta dhibaatooyinka ka dhasha caafimaad darrada cayayaanka shaqadah ayaana weli socota waxaana la filayaa in xaafadaha harsan lagu gaadhsiiyo ololahan maalmaha soo aadan mahadsanid cuthmaan dab xoogan oo ka kaca dalka faransiiska ayaa geystay khasaare dhimisho ah sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba mawjadaha kuleylka ah ee aan caadiga ahayn ayaa weli sababaya dabab waaweyn oo ka holcaya faransiiska iyo sbain iyadoo ugu yaraan saddex toban qof ay ku dhinteen gobolka almeria ee koonfurta sbain wararka naga soo gaaraya dalka faransiiska ayaa sheegaya in dabka uu gaaray kaynta caanka ah ee fontaineblew oo qiyaastii lixdan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada caasimadda ee baariis kayntan oo baaxaddeedu ay ka badan tahay labaatan kun oo hegtar ayaa dabku ka kacay galabnimadii shalay wuxuuna habeenkii si xowli ah ugu fiday meel gaaraysa ilaa iyo siddeed boqoloo hegtar didi bogwan oo ah ku-xigeenka duqa degmada filis nimros ayaa yidhi marka cirka la eego waxaa muuqan doona siddeed boqoloo hegtar oo gubtay waxaan u ooyi doonaa kaynteena weligay ma arag wax sidan oo kale ah maamulka ayaa u diray goobta laba diyaaradood oo nooca kanadaar loo yaqaano ah oo biyaha ku daadiya dabka laba diyaaradood oo ayaguna qumaatiga u kaca oo helikobtris ah diyaarad sahmin ah in ka badan shan boqol oo debdemis iyo in ka badan shan boqol oo debdemis oo la filayo inay ku biiraan howlgalka qiiq madow ayaa laga arkay meel labaatan kilomitir u jirta kaynta halka beeralaydu ay iyaguna ka qayb qaateen deminta dabka iyagoo cagaf-cagafyadooda ku rakibay haamo biyo ah sidoo kale laba diyaaradood oo nooca dash ah ayaa laga keenay koonfurta faransiiska si ay uga qayb qaataan deminta dabkaasi gobolka sayned marne oo ay kayntu ku taalo ayaa lala tacaalayaa dabab kale tan iyo markii digniinta acsaanka kuleylka lasoo saaray sabtidii dabka ayaa sababay in la xiro qayb ka mid ah waddada weyn ee e sigis oo isku xirta baariis iyo koonfur bari ee faransiiska dibudhac saacado qaatay ayaa ku yimid tareennada kadib markii fiilooyin korontaha ay waxyeeloobeen islamarkaana in ku dhow laba boqol oo qof laga daadgureeyey deegaanada halista ku jiray wasiirka arrimaha gudaha faransiiska ayaa sheegay in sanadkan dabka uu gubay toban iyo toddoba kun oo hegtar oo kaymo faransiis ah islamarkaana khasaaruhu gaari karo labaatan iyo shan kun oo hegtar taasoo laba jibaar ka badan wakhtigii xilligan la midka ahaa ee sanadkii labada kun shan iyo labaatankii waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in cid kasta oo si-uula ka ah ama dayacaad u sababta dababka la horkeeni doono sharciga isagoo sheegay in tan iyo bilowgii xagaaga la xiray soddon iyo laba qof sidoo kale wararka naga soo gaaraya dalka sbain ayaa sheegaya in saddex toban qof ay dhinteen halka dad kalena weli la la'yahay isbain dabkii ka bilowday khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa burburiyey tuulooyin qurux badan oo ku yiilay miiga gobolka almeria kana dhigay deegaano cidlo ah dabka isbain ayaa gubay ilaa iyo toddoba kun oo hegtar oo kaymo dhulgeedo gaagaaban leh xilligii ugu darnaa uu ku fiday xawaare gaaraya ilaa iyo boqol mitir daqiiqadiiba dad badan ayaa ku go'doomay baabuurtooda ama iyagoo lug ku baxsanayay inkasta oo dabka in badan oo ka mid ah la xakameeyey haddana saddex iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen ugu yaraan toban kalena weli la la'yahay iyadoo baaritaano iyo aqoonsiga meydadka ay socdaan sababaha dabka isbain keenay ayaa lagu tuhunsan yahay in dabku uu ka dhashay cilad ku timid khadka gudbinta korontada taasoo dab qabatsiisay dhir qalalan xilli heerkulka uu ka sareeyey afartan centigrade saynisyahanadu waxay sheegeen in isbeddelka cimilada oo si weyn ula xiriira isticmaalka shidaalka macdanta uu kordhinayo soo noqnoqoshada iyo daarnaanta mawjadaha kuleelka iyo dababka kaymaha waxaa xusin mudan in sanadkii hore dababka kaymaha ee isbain ay gubeen in ka badan afar boqol oo kun oo hegtar oo dhul ah taasoo ahayd tiradii ugu badnayd abid ee la arko mahadsanid abusheyba wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo gebagabaysay xamladii u gurmashada dadka uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo si gaara looga fuliyay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo muddo laba toddobaad oo xiriir ah waxaa deegaanaha hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay si gaaraa deegaanka iidaale oga socday olole ballaaran oo diiradda saarayay baaritaano xanuunka jadeecada ah talaalo wacyigelin caafimaad iyo gaarsiinta daawooyin lacag la'aan ah oo loogu talagalay dadkii uu saameeyey xanuunkaasi howshan caafimaadka waa iska kaashadeen dhakhaatiir ka socotay maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo holwadane ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa ka faa'iidaystay kumanaan ruux oo carruur iyo ciroolo isugu jiray kuwaas oo la iildarnaa xanuunka jadeecada mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa qabtay xaflad gun iyo gebagabo u ahayd xamladii u gurmashada dadku uu soo ritay cudurka jadeecada taasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin culimo iyo dhakhaatiir ka socotay xarakada ugu horeen munaasabadda gebagabada dadkii ka hadla waxaa ka mid ah doctor masrax oo ka mid ah dhakhaatiirta wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo ku sugnaa deegaanka iidaale isagoo ka warbixiyay xanuunka iyo tirada dadka ay ka faa'iidaystay waxaan isugu jirnay tiim ka kooban laba qaybood qayb baaritaano samaynayo cudurka wuxuu yahay u kuurgalaya iyo tiim ka daba tagaya wixii dhacay cudurkii dilaaga ahaa meesha ka dhacay wuxuu sameeyey raadkiisii dad ka daba tagaya dadka daaweynaya isla markiiba tiimka baaritaanada sameynayay wuxuu xaqiijiyey cudurka inuu yahay jadeeco ama misles iyadoo ay barbar socoto cudur kale oo loo yaqaano gowracto oo meelaha qaar ka jirjiray walow deegaankaas uusan u badnayn balse cudurka dhimashada badan sameeyey uu yahay cudurka jadeecada isla markiiba kiisaskii ayaana loo keenay waxaan sameynay xaruntii dadka lagu dabiibi lahaa qaybaheeda kala duwan dadkii xanuunsanaa baa la keenay intii aan la kulannay marka waxay ahaayeen dadkii xanuunka la ildarnaa oo u baahnaa jiif iyo qaar u baahnaa bukaan socod qeybta bukaan jiifka bukaano badan baa la seexiyey ilaahay mahaddiis wax ilaahay loogu mahdiya waxaa ah in intii tiimka caafimaadku uu meesha tagay aysan dhicin wax dhimasho ah waxaa bilaabatay daweyntii dadka oo mataqaana isugu jirtay ka hortag iyo ka dabatag akhiiranna waxaa soo gebagaboobay howshii gurmadka caafimaadka loo gaaray meeshaas dadka ka faa'iidaystay waa sida hadda agaasimaha uu sheegay waxay gaarayeen shan kun lix boqol iyo toban oo caruur ah ayaa ka faa'iidaystay oo loo sameeyey daweyn ka hortag ah iyo daweyn ka dabatag ah intaas ka gadaal dadka waxaa barbar socotay xamlada ama howsha aan meesha u joognay wacyigelin sidoo kale munaasabadda waxaa lagu casuumay oo kelimad ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool isagoona bogaadiyey gurmadka ee iska kaashadeen maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee baay jilsada maaragtay qiimaha iyo haayada leh oo runtii waaliga wilaayada islaamiga baay nagu martiqaaday injaazaadkii iyo waxqabadkii iskaashigii ballaarnaa ee weynaa wilaayada islaamiga baay iyo maktabka dhexe caafimaadka ee haragga shabaal mujaahidiin ay iska kaashadeen gurmudkii lagu badbaadinayey bulshada maaragtay ku nool degmada baydhabo qayb ka mida gaar ahaan deegaanka idaale warbixin aada u qiimo badan ayay noo soo jeediyeen dhakhaatiirtii tiimkii maaragtay dhakhaatiirka ahaa ee socday jazaakum allahu khayra jazaa aada iyo aadaan ugu faraxsanahay arrintaasna waxay daliil u tahay in dadka muslimiinta ah iyagu maaragtay ay yihiin dad maaragtay cadowgooda iskaga fafalan oo iyaga maxaan ku dhaha isku fil yihiin oo cadowgooda aysan u baahnayn oo wax walba imaado iyagu maaragtay inay isu gurmadaan waxaan ognahay xilligii aan dheerayn oo abaarihii aan soo maraynay in maaragtay dadka loo gurmanayay oo la badbaadinayay noloshooda maaragtay lagu dadaalayay asbaabtii lala imaanayay wixii tabar ah iyadoo marka xarakad ay dagaal ku jirto oo la ogyahay caddaan iyo madow iyo gaal eh, asal iyo mid murtad ah maaragtay muslimiintu ay kusoo duuleen ay la ogyahay oo dagaal lagu jiro ayaa haddana maaragtay min kulli majaalaat alxayaat ayay maaragtay ka shaqaynaysaa jazaahum llahu khayra jazaaban lana waa soo dhaweynaynaa waa juhdi mubaarak ah oo runtii allah subxaanahu wa tacaala datiras hadda la sheegay shan kun lix boqol iyo toban tari yar maaha cadad yar ma aha oo intaasoo dad ah marka adeeg caafimaad la gaarsiiyey Wa- waxay kama tahay marka eh, ihtimaamka la siinaayo arrimaha bulshada iyo adeega bulshada ayay daliil u tahay ugu dambeynna waxaa munaasabadda soo xiray islamarkaana kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u maxadcelinayaa cid kastoo mudan in loo maxadceliyo oo hogaanka mujaahidiinta ay ugu horeeyaan si gaar ah maktabka caafimaadka ee xarakatu shabaab almujaahidiin iyo dhakhaatiirtii hadda warbixintani siinaysay Een, ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo juhdigoodii iyo juhuda ay bixiyeen Ee, miisaanka xasanaadkana allah u saaro muslimiintana allah ku caafiyo Een, waxlaalaha waxaan leeyahay iyagana jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa si guud ahaaneed marka dadka muslimiinta ah in caafimaadka laga agdhowaado la iska warqabo sida walaalahaba ay ku taliyaan Een, wixii tala bixin ana loo hogaansamo ayadaasaa noo muhiimsan jazaakum allahu khayran halkaan maanta ee, fadhigan qiimaha badan iyo kulankan qiimaha badan waxaan ugu talagalnay in dhakhaatiirtana lagu baarakeeyo shaqadii ay soo qabteen lagu bogaadiyo ee, loogu mahadnaqo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abaalkooda gudi karo walaalaha laakiin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro gurmadkan caafimaadka wuxuu ahaa mid guul ku soo dhammaaday wuxuuna si weyn uga qayb qaatay xakamaynta faafitaanka cudurka jadeecada iyo kor u qaadista talaalka carruurta iyadoo bulshada deegaanka iidaale ay aad u soo dhoweeyeen hawshan muhiimka ahayd madaxweynaha dalka uganda ayaa la sheegay inuu u diiday in xasan gurguurto uu booqasho ku tago magaalada kambaale ee caasimadda dalkaasi walaalkeen camaar cabdulqaadir ayaa warbixinta warkani eegaya madmadow xooggan ayaa soo kala dhex galay kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda saliibiyadda ah ee yuganda xilli reer galbeedku ay ku goodinayaan in ay jarayaan dhaqaalaha ay siiyaan ciidamada kufaarta afrikaanta ah sida ay wararku tibaaxayaan waxaa xumaaday xiriirkii u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya ee uu hoggaamiyo murtad guurguurte iyo dowladda yuganda oo uu hoggaamiyo baadariga lagu magacaabo gaal yuweri museveni kooxda riddada soomaaliya ayaa isku dayday in murtad guurguurte u diyaariso booqasho rasmi ah oo uu ku tago yuganda intii uu ku guda jiray socdaal uu dhowaan ku tegay qaar ka mid ah dalalka ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya dadaalladaasi ayay wararku sheegayaan in ay fashilmeen kadib markii uu xumaaday xiriirkii u dhexeeyey murtad guurguurte iyo gaal yuweri museveni sida qaybo ka mid ah warbaahinta maxalligu ay ka soo xigatay ilowareedyo diblomaasiyadeed wararku waxa ay intaasi ku darayaan in socdaalkaasi uu qayb ka ahaa dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu muujinayay taageerada dalalka gobolka islamarkaana lagu yeeraynayay saamaynta go'aanka maraykanka ee lagu joojinayo taageerada ciidamada afrikaanta ee ka dagaalama soomaaliya xiriirka murtad guurguurta iyo gaal museveni ayaa xumaaday kadib kulan tobankii mey ee sannadkan dhex maray labada dhinac kaasi oo gaal museveni uu murtad xasan guurguurta ku dhiirageliyey in uu wadahadal la yeesho mucaaradka islamarkaana uu ka gacan siinayo sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka ka hor shan iyo tobanka mey xogtu waxay tibaaxaysaa in museveni iyo wiilkiisa oo ah taliyaha ciidamada yuganda ay ka caroodeen kulankaasi kadib markii xubno ka tirsan wafdiga murtad xasan guurguurte ay ganafka ku dhufteen soo joodintooda taliyaha ugu sarreeya ciidanka yuganda ayaa dhowr mar warbaahinta ka weeraray dowladda turkiga oo uu ku sheegay in ay halis ku tahay ciidamada dalkiisa ee soomaaliya ku sugan wuxuuna shacabka yugandhayska ah ugu baaqay in ay dibadbaxyo ka dhigaan afaafka hore ee safaaradda turkiga ee kambaala dowladda yuganda waxaa soomaaliya ka jooga in ka badan shan kun oo askari waxayna ciidamadan ilaaliyaan xarumaha kooxda riddada sidoo kale waxay saldhigyo ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose soo ifbaxa arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda saliibiyadda ah ee maraykanku ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in gebi ahaanba ay joojinayso tackuladii kala duwanayd ee ay siin jirtay ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee yusom ee qaybta ka ah duulaanka soomaaliya mahadsanid camaar wilaayada islaamiga ee gedo ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo muddo ku dhow toban sano ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya sida warbixinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad maxamuud maxamed jaamac waxa uu muddo toddoba sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu soo maray meelo kala duwan oo dalka soomaaliya oo uu tababaro ciidan ku soo qaatay taa'ibkoona muddo la dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta kadib isagoo taa'ib ayaa lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo markii toobadda loo qabtay kadib ayuu taa'ibkan waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga andalus waxuuna ka warbixiyey wakhtigii murtadiinta uu ku biiray iyo maraaxiishii uu soo maray muddadii riddada uu la shaqaynayay magacii waxaa la maxamed maxamed jaamac ilahay baa mahad iskale toobada ilahay baa i waafajiyey amnigii maskaxeed aad bay ugu dheereed inaan soo muslimo aniga nimankan gaalada cabaar baan la shaqeynayay muddo toddoba sanaa la shaqeynayay waxaan ka raacay meel la yidhaahdo alcado garbaarey baan tegey garbaariga muddo saddex sana ah ayaa ku jira garbaariga waa ka baxay belxa waa liigeeyey dagaalii belxa waa ka dhacayay yaa liigeeyey kadib waa ka baxay waa la qaaday waxaa liigeeyey xamaraa liigeeyey xamar waa laga sii qaaday jabuuti waa liigeeyey waa laga soo celiyey masaajidka calguduud bisagawaar cadcaday yundurgood aadayamaan warsheeq ceelxaab weyn dhulkaasoo dhan baan nimankan hadda maanta aan ku sugano muslimiinta la joogo iyo aniga oo nimankan ridada ku jiro aad si fiican isugu qabanay kadib waa kasoo baxay waa laga soo qaaday xamaraa la keenay iskool bulisiya meel yirahdaan aad waxaan ku jira muddo shan bilooda waa laga soo qaaday waxaa la keenay meesha la yiraahdo balaxa waa la keenay balaxa baan ka shaqeynay ilaa hadda saacan aan ka hadda aan ka imaaday iyo marka inta ka dhaxaysa balaxa baan hadda ka shaqeynay boolis baan ah taraafika ah isagoo waraysigiisa sii wato ayuu taaciibkan dhanka kale ka sheekeeyey dhacdo halis ku gashay naftiisa oo ku qabsatay degmada runogood ee wilaayada shabeellada dhexe haddaba maxay tahay dhacdadaasi waa kan mar kale maxamuud maxamed jaamac waxaa dhacday igu darnayd aan la yaabay waxay ahayd hadda kahor hundurgood annagoo meel degan oo meel joogno oo rag difaacooda ku jira aan nahay yaa waxaa dhacday waardiyaan hayna annagoo badan meeshana nin magaalo kusoo koray nin miyi adana kusoo koray adana magaalo ku dhaqmo isma laha anaga difaaci ragay u qodan yihiin meel ku jiro aanan ragna banaanka iska joogayno jaamacad iska soo dhameeyo reer xamaran waa taqaana aqoon buu qofka leey ahaan yay yay ku raacaan badanaa anagan rag soo jabayo tababari kursiyo badan soo qaataanay saddex gaari oo walaalaa mujahidiinta iska leeyihin oo qaraxa ayaa noo imaaday ilaahay amarkiisa amiinkaas guuta dhan oo meel aan ku deganan waxaan kusoo harnay toban iyo shan hubabka aan lahayn wixii aan lahayn dhow nagala qiimaystay gurgood baan kasoo lugayey xamar aan laku imaad intaas waa soo lugayna marka dhacdooyinkaas ay ku darnayd waxaad dhacdo haddaan kasoo maray taciibkan ayaa dhanka kale sheegay inuu ku dhaawacmay dagaaladii dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta kadibna lagu dayacay dhaawicii soo gaaray wuxuuna intaasi ku daray in murtadiinta hadda burbur qarka ay u saaran yihiin wax dowlad la yidhaahdana ay meesha ka jirin wuxuuna ugu dambeyn baaq toobadkeenha u diray maleeshiyaadkii safkooda uu ka soo baxay waxaan ku dhaawacmaa dagaalka haddii u dambeeyey meeshaanoo jubbaland iyo federaal daryeel meeli ninka raggaa waxaa fiican inuu daryeel leeyahay in wax loo qabto markaan dhaawacmay wax waxa ii qabto waa waay wallaahi hadda intaad fiiriso waxaa lagu leeyahay xasan guur guurtaa meel taagan baa lagu leeyahay axmed madowaa meel taagan baa lagu leeyahay ina koreyn yirahda meel taagan baa lagu leeyahay wallaahi walaal macaani wax dowlad la yiraahdo hadda aniga maanta layaa aa lagu dhinto ama nin walaalkii aan kula talina aad wallaahi hadda inuusa jiro ma jiro ma jiro ninkii hadda meesha jirana walaal waxaan dhihi lahaa meel muslimiinta joogaan oo muslimiinta ay degan yihiin baa iska imaanaysa tawxiidka lagu qabanaya ninka raggaa nabadiisa waa goosh wax ay gelayso malaha aniga walaal macaani saas waaye anigan hadda waa kasoo lalaabtay ceelcaddaan ku dhashay ceelcaddii aan ku dhashay maanta joogaa ilaahay baa maa iskale aad baan ugu faraxsana askarigan taa'ibka ee lagu soo bandhigay degmada ceelcadda ee walaayada islaamiga ee gedo ayaa ku su-aadaya xili dhowaan saraakiil iyo askar taa'ibiina lagu soo bandhigay walaayada islaamiga ee bakool mahadsanid casaan ugu dambeynna dhegeystayaal maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya sii kordhiyey boobka dholalka ay leeyihin reer muqdisho iyadoo dad shacab ay ku dhaawacmeen rasaas ay maleeshiyaadkaasi ku fureen dad banaanbax ka dhigayay qeyba ka mid a magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadaq muumin magaalada muqdisho waxaa weli ka taagan xaaladii dhinaca burburinta iyo barakicinta guryihii dadka muslimiinta ah ay deganayeen kadib markii kooxda ridada ay sii kordhisay boobka dhuleed ee caasimadda saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa dad shacab ah ku rasaaseeyey qaybo ka mid a magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda kuwaas oo ka banaanbaxayay iskuday la doonayo in dhulkooda looga barakiciyo sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah waxay maleeshiyaadka murtadiintu halkaas ku dhaawaceen tiro dad ah oo qayb ka ahaa dadka la doonayo in hoygooda laga barakiciyo arrintan ayaa timid dhowr cisho kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada ay soo saareen amar ah in dadka shacabka ah ay isaga guuraan guryahooda dhinaca kale xaafado ka tirsan degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaa ka socda barakicin iyo boob lagu hayo dhul ku yaalo degmadaasi waxaa cabanaya aabbayaal iyo hooyooyin kuwaasi oo warbaahinta ka sheegaya dhibaatada iyo dhulboobka ay ku hayaan maleeshiyaadka murtadiinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta dulmanaan nahay waa nala dulmiyey dukumentiyadeyna waa saxan yihiin talyaani waaye kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waaye talyaani waaye xaafadda dhan waa laga wadmareysan waa laga wadmareysan yahay kulli talyaani waaye waddooyinna way leeyihiin meel walba waddaa leh waxaa nagulama marsiinaya waddaa lila bixinaa dhulkaa la dhigaa gurigeenno hadda waxaan ku dhisana aan lahayn awalbo yaa geesaa ka baqsanaay maanta dhulkaa la dhigi hadda beri kama halin hadda haddaa liidho waa lagu fasaxaya dhiso gurigaaga cidkaa rabta ma lahan wax aan ku dhisa ma haysto heekoomlaa beledkaasaa ku jiraa marna waa helaa marna waa quutaa maama guri sharci ah oo kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaan anaga leenahay so wax walba askaraa noo imaanayso berriyaa imaanayna maalin walbaan askartu waana weeraraysaa gurig baana hula korduminayaa maatadii waa baaba'day ciidanaa baabi'inaayo xoogaa noola sheeganayo dhulkeeni yaale boob nagulahay sharcigaan haysanaa sharciga haddaan tusna waxaa leey sharciga jaabka gasha dhulkaan dhul la gatay waaye dhulka aniga aan leenahay ma la gadan karo mana gata maayo haddii hadda waana la dumi dhulkaana la dhigay waxaan ka cabanaynaa guryo sharci ah oo muxuu ahaay afar afar maaragta isugu xiran waddadeedana shan iyo toban shan iyo toban ilaa waddada ugu yar toban ee mitir ay tahay aa waxaa naga dhacaayo niman burcadhuleed ah oo ilaahay ka cabsanaynin haddii midqaala dararah iimaan ay niigu jirto guryaheenna badbaadsha waxa nalagu xasuuqaayo nalagu baabi'inaayo guryaheenna siddeed sac habeennin maraa nalagu jabshay muxuu ahaaye maalin caddow baa nala jabshay habeenkiina tuug ilaale siddeed sac habeennima cagaf socoto ma sabar loogaan tusi karnaa waa maya maalintiina burisleya inta noo imaadayna jijibisaa ilaahay ha laga cabsado dhulkeena haddoosan sabar looga inahna laga jabsho waxaana jebinaayo waa nin oo ma aragta hal xidig aana haysan ilaahay ha laga cabsado war ilaahay ka cabsada falkan boobka ah ayaa saameeyey tobanaan kun oo qoys oo ku dhaqan magaalada muqdisho waxayna arrintan ku soo aadaysaa iyadoo isbuucii lasoo dhaafay ay askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ah sidaan oo kale ay dhaawacyo ugu geysteen dad difaacanayay dhulkooda mahadsanid saadaq warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii subaxnimo saaka aad ka dhagaysanayseen andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu